wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyo hay-adda naafada qaranka ee sukaaladi qeybyoowka aqab muhiimi oo laga talagelay dadka baayaha gaarka qaba goobtali ka qeybiyay aqabkan waliba gobro ku hayay wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka guddoomiyaha daladda naafada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan wasaaradda guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka maxamed cabdulla jaamac ayaan kuriin ku hadali uu soona bogaadiyey wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland haweenka iyo horumarinta qoyska cadar ismaaciil oo runtii qayb weyn ka qaadatay iskudubaridkii iyo abaabulkii iyo qaybintii oo ma saddexda maalmoodba goobjoog ka ahayd sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dalada naafada jubbaland oo shukri siciid ay guddoomiye u tahay iyo tiimkeeda oo runtii shaqo aada u weyn qabtay iyo dhalinyarada volunteerska ah oo iyaguna saddexda beri baa ka shaqaynayay hawshaan iyo iyo qaybinta runtii hay-adda naafada qaranka oo iskudubaridka iyo abaabulka iyo keenidda qayb weyn ka qaadatay waxaa sharaf weyn u ah in magaalada kismaayo ay tahay magaaladii u dambeysay afar magaalaha marka hore loogu talagalay si tijaabaa in qalabkan loo geeyo waxaa markii ugu horreysay laga qaybiyey baydhabo haddana waxaa laga qaybiyey dhuusamareeb haddana waxaa laga qaybiyey muqdisho haddana waxaan kusoo gebagabaynay maanta kismaayo marka sharaf weyn ayay noo tahay iyo guul inaan intaasoo qof oo soomaali ah oo markii la isku daro dhowr kun oo qof gaaraya inaan qalabkaa gaarsiino wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwe adar ismaaciil cabdulaahi iyo sidoo kale ku hadlayay baahiyaha guud ee haysada dadka oolyahaadiion dhammaystirnayna oo aan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee degmada kismaayo ku nool aan siinaynay qalab ay u baahnaayeen oo baahidooda maanta aan isleenahay waxbay ka qaban kartaa dadkaasoo isugu jira shan boqol iyo konton qof oo kala duwan oo saddex qaybood ah qolooyinka lug ama maaragtay ka yara hitiya oo birahoodii kilkilaha ay gashanayeen loo keenay dadka indhaha naafada ka ah ayagana birti ay ku socon lahaayeen ama ushi ay ku socon lahaayeen iyo qofka curyaanka tooska ah ee maaragtay wiljarka gaariga maaragtay ku socon lahaa oo dad waaweyn iyo iyo caruurba leh aadaan u mahadsan yihiin dadkii nagala qayb qaatay barnaamijkan waxaan leeyahay walaalayaalow qalabkan maanta lidin siiyey waa in faa'iidadiisa aad maaragtay lidinka arkaa wuxuu idin faa'iideynaya waa in idinka arkaa ma ahan inaad qaadataan oo aad la aamustaan waxaa la rabaa inaad ku shaqaysaan dad dhalinyaro aha ka buuxa oo shaqo qabsan kara qofkii shaqo qabsan karaa oo barnaamijkan wa ka qayb qaatay maanta wax ka helay inuu ku shaqaysto oo waxaa la rabaa uu maaragtay arrintan uu maaragtay aan aragnaa berri ka maalin barnaamijyo badan baa la soo wadaa baahidu guddoomiye keliya ma ahan iyo kin silmaan kismaayo keliya ma ahan sidoo kale ana kumida dadka baayaha gaarka qaba ee ku faa'iday sida qaabka muhiimka iyo dhinishuu kuma hanagay gaadiidka waan ku fadhinaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana ku faraxsannahay waana ku qalsoonahay laakiin waxaan rabnay inaa nashqad kale lanooga dhigo nashqadan waan ku culusnahay dad magaalada ku qaraabtaan nahay meeshaan degan way fog tahay magaaladana way fog tahay kuma tegi karno kuwaan laakiin hadda midkaan haddaa hesho midkii kalena ilaaha wuu ku siinayaa waxyaraanta haddaa qaabisho waxweenkan ilaah wuu ku siinayaa waxaan waxaan waxaan salaamayaa guddigii iyo maamulkii ka soo shaqeeyey in la kaalmeeyo naafada naafadu waa waa mujtamaca ayay ka mid tahay waxay u baahan tahay in la saacideeyo waxay u baahan tahay in la tibintaabeeyo aqaabkan ayuu ku faa'iday sideen shambool iyo konton qof weliba kumad hayay qalabka kuraasa dadka baayaha gaarka qaba biroleka dareerow aqabka dadkan dhoon lahayna iyo hanokal oo muhiiminga dadka lihaad oo dhammaystirnayna